walaalow horta madaxweyne aniga xilkayga ma qaadin waxa weeye madaxweynihii hore ayaa warqad qoray warqada uu qoray oo meelahaas magaranaysa social media uu soo geliyey ayaa aniga igu maqaala waayo madaxweyne xilkayga qaaday meesha anigu kuma ogeyn madaxweyne xilkii laga qaaday ayaan ogaa oo baarlamaanku waxa weye xilkii ay ka qaadeen marka warqadahaas meelahaas social media dadku ay soo dhigdhigayaan baan baan baan baan arkaya laakiin wax xilka qaadisa ama ama ama cid mandate ulahayna maanta xilliga qaado inaysan jirin baan u arka waxa weeye waxaan weeye madaxweyne ma jiro waxaa jira maxaa la yihahdaye madaxweyne ku-xigeen loo dhiibay maxaan ku rahdaa shaqadii madaxweyne madaxweynihiina xilkaa laga qaaday oo waxa weye baarlamaanka xil ka qaaday marka madaxweyne xil laga qaaday seebuu qof kale xil uga qaadaya